barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somalia com
duur wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal saacadda afrikada bari waxa ay tilmaamaysaa kowdii iyo barhkii duhurnimo waana jimce taariikhduna ay tahay tobanka bisha sebtembar ee sanadka laba kun iyo koob iyo labaatan idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa halkan idinkala socodsiin doona nuur xasan nuur iyo aniga oo ah cabdixakiin maxamuud shirwac
qodobadan idaacaddeenna duhurnimo idinkuga hayna waxaa ka mid ah barnaamijka sooyaalka dhaqanka oo aan toddobaadkan ku eegi doonno habkii dhaqashada iyo ka ganacsiga xoolaha ee soomaalidii hore xoolaha oo habeenkii la keeno salaada dhulka oo madowba wax lakala iibsan jira dhulka oo madow iyo wneefka dharaataabaa la qalayay dee dharaataabaa la qalayay xoolahan la barinaya ee gegada lagu daynaya ee berri baa la qalaya laleeyahay ma jirin waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan ciyaarihii iyo weliba kaalmihii heesaha hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii dunida
diyaaradii ugu horreysay ee ganacsi oo caalami ah ayaa khamiistii ka amabaxday dalka afghanistaan tan iyo markii ay taalibaan talada dalkaasi la wareegtay bishii hore diyaaradda qatar airways oo ka baxday garoonka diyaaradaha caalamiga ah ee kaabuul ayaa waday rakaab gaaraya ku dhowaad laba boqol oo qof kuwaas oo boqol inka badani ay ahaayeen ajnebi waxaa xalay ay ka degtay magaalada dooxa ee caasimadda dalka qatar dadkani ayaa waxaa ku jiray toban muwaadin oo maraykan ah iyo koob iyo toban afghaaniyiin ah oo haysta deganaanshaha maraykanka duulimaadkooda ayaa noqday kii ugu horreeya oo ka baxa afghanistaan tan iyo qalalaasihii bishii hore markaas oo uu garoonka diyaaradaha kaabuul ay buuxdhaafiyeen kumanaan ka baqayay ururka taalibaan ergeyga gaarka ah ee dowladda qatar u qaabilsan xalinta coladaha mutlaq bin maajid al kahtaani ayaa sheegay in diyaarad kale oo waddo rakaab gaaraya laba boqol oo qof ay jimcaha maanta ah ka bixi doonto afghanistaan dalka britain ayaa ansixinaya qorshayaal ay kaga gaashaamanayaan doomaha sida soo galootiga sharci darrada ah ee soo gaaraya xeebahooda arrintan oo sii fogeynaysa xurgufta ka dhacaysa dalka faransiiska ee la xidhiidha sida loola tacaalayo korarhka dadka naftooda halista gelinaya ee isku dayaya inay marinkana kaga soo tallaabaan adduunyo yaryar boqolaal doomoodoo yaryar ayaa isku dayay sanadkan in ay soo galaan safar u dhexeeya waddamada faransiiska iyo weliba britain iyagoo kasoo gudbaya mid ka mida marinada maraakiibta ee dunida ee ugu mashquulka badan xagaaga ayuu sare ukac ku yimaadaa sannad kastaba arrintan hase yeeshee hadda waxa uu ka ballaadhan yahay sidii caadiga ahayd ee markii la xidhay jidadkii kale amaba marinadii kale mas-uuliyiinta xuduudda ayaa loo tababari doonaa sidii ay doomaha uga durkin lahaayeen biyaha dalka britain hase yeeshee farsamadan cusub ayaa la bilaabi doonaa marka loo arkay inay ammaan tahay sida ay khamiistii sheegeen mas-uuliyiin ka tirsan xukuumadda britain oo weydiistay inaan magacooda la dhabin amaba la xusin waxaana sida ay mas-uuliyiintaasi sheegeen kusimaha xeerlaaliyaha guud ee britain michael ellis uu jeexi doonaa amaba u xariiqi doonaa salka mas-uuliyiintu ay ku hirgelin doonaan qorshahan cusub
warkii dunida ayaa dhegaysateen halkaaad nagala socotaanna dhegaystayaal waa v o a haatanna ku soo dhowaada barnaamijka sooyaalka dhaqanka waxaa boorama noogu soo diyaariyey haashim sheekh cumar good
kulanti wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka sooyaalka dhaqanka oo ah laaba aad maalinta jimcaha hadahan oo kale ka dhegaysataan idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta ee laanta afka soomaaliga ee v o a wuxuuna maanta idinkaga imanayaa magaalada boorame ee gobolka awdal waxaanan barnaamijkeenna toddobaadkan ee sooyaalka dhaqanka ku soo qaadan doonaa marxaladihii uu soo maray iibka xoolaha soomaalidu waxaana inoogu martida laba ka mida dilaalinta waaweyn ee xoolaha iibiya oo kale ah aadan cabdilaahi kaahin iyo muumin ileeye oo iyagu ku nool magaalada boorame ee gobolka awdal labadooduba waxay soo gaadheen wakhtiyadii xoolaha soomaalidu uu qiimahoogu jabnaa iyo wakhtigan hadda sida loo kala iibsado xoolaha ugu horeyn aadan cabdilaahi kaahin ayaan weydiiyey wakhtigii uu soo gaadhay waxaa lagu kala iibsan jiray xoolaha soomaalida iyo waayihii uu soo joogay ee noloshiisa ee ku saabsan dhanka xoolaha anu berigi hore waxaan garaadaystay xoolaha oo habeenkii la keeno salaada dhulka oo madow baa wax la kala iibsan jire dhulka oo madow iyo wax la kala iibsan neefka dharaataabaa la qalayay dee dharaataabaa la qalayay xoolahan la barinaya ee gegada lagu daynaya ee berri baa la qalayaa laleeyahay ma jirin markaa sameyntu rubeed bay ahayd sameyntaa looma iibsan jirin looma iibsan jirin qalliin looma iibsanayn dhaqashaa loo iibsanayey neefku hadduu ugub yahayba lama qali jirin xaaraan bay ka ahayd dhaqashaa loo iibsan jiray neefka kale ee dee hilibka ah isagu gaar buu ahaa oo neefkii amaa gawbay amaa jooga dee isagu gaar buu kaasakaas isagu maskaraduu ahaa cad la iibsado aniga waxaa waxa anoo geel dhambuu geeyey oo ka soo fuliyey iyaan soo maray meel yaroo waabab yaroo halkaa miski jaamaca hilib ka laalaado hilibkii markaan aniga timirtii lana siiyeen halkaa ku qaadanay aniga ninkii kale ee geela wada wadnay waxaan nidhi war cadki aan ku noqonno cadkan annaku cad la karinayaan moodayni annaku iib korkaa ma naqaanaba cad la karinayaan moodayni halkii baan gara fadhiisannay galabtiiba wadayna yidhi dee maxaad wadeen oo geel baan oroorinoo dee waan ka soo arkeen ka soo noqoteen waan ka soo noqonnaan nidhi maxaad sugayseen cadkan baan sugaynaa dee ma lacag baad haysatiin buuna yidhi dee meel lacag ma haysana ma laybiyaa cadka hawaa laybiyaa yaaca iska socda buuna yidhi dee halkii baan ka carroonoo geeli habeenkii u hallaabay waa la nacaymirtay maxaad aragteen bale dee cadka maa la iibiyaa baan ku nidhi hooyooyinka yagii cadka macad la iibiyaa jira baan idhaho wayma maskaradii bay soo mareen bayna idhaaheen anu taasaan u soo joogay waa kaa asalaamu calaykum
waxaad sheegtay inaad soo gaadhay xoolahoo rubiyad lakala siisto sabeenta oo rubiyad lakala siisto habkii loo kala iibsanayey ee lacagta qofka marka laga iibsanayo neefka adhiga ah maa loo sheegayey mise sidan iminka gacmaha laysku dhiibo ayaa laysku dhiibayey wakhtiga adigu aad soo gaadhay gacma layskuma dhiibayn wakhti afkunbaa looga sheegayey gacmahanba lama uqoon sabeentaadii rubeed garaasad bay kuu goysuun baa loodhan jiray rubeed rubeedna dee cajiib bayba ahayd lacag bayba ahayd kolkaa lacag bay ahayd rubeeddu lacag bay ahayd kolkaasuu dee reerka wax uga iibin jira odaygiina waa kaa dilaalku yuusuu qaadanayey wakhtigaa markaa intaa la kala siisanayey isagu muxuu dilaalahaan u qaadanayey caanteen buu kala qaadan jiray caanteen lacagta caanteen loodhan jiray ayuu kala qaadan jiray shilinku wuxuu ahaa toban gambo shilinku toban gambuu ahaa oo rubeeddu kolkaa waxa weeye waa shan iyo toban gambaba waaba shan iyo toban gambo caanteen dee isagaa qaadanayey dee inta kalena isaga soo haraysa waa kaa goormay bilaabantay wakhtigan gacanta laysku dhiibayey ee lacagta neefka la siisanayo sida qarsoodiga gacmaha isugu dhiibayaan labada dilaalinta ee xoolaha kala iibinaysa toddobaatankii wixii ka dambeeyey ma taasi bilaabantay toddobaatankii wixii ka dambeeyey ma bilaabantay taasi haye muumin baan isna weydiinayaa bal haddaa oo ka mida isna dilaalinta waaweyn ee gegadan xoolaha ee magaalada boorima muumin adiga markii kugu horraysay ee xoolo la kala iibsanayo goormay haydeed gega xoolaa timaado anigu dilaalka goortaan noqday iyo goortaan xoolaha keenay iskuma dhoweyn anugu reermiyaan keenay anugu adhig laasiig baanu naallo canadiiq baa reer geel badan baanu lahaynoo geela laga canadiiq jiray waxaa la ii soo dhiibay ri aabbahay baa noolaa aabbahay iyaa noolaa ri baa la ii soo dhiibo waxaa gee magaaladii oo haruur ku soo iibiyo sonkor ridii waan keeno waxaa la ii siiyey siddeed shilin siddeed shilin yaa la ii siiyey siddeeddii shilin reerkii baan safar ugu iibiyey hadhuudh iyo sonkor iyo timirtaydii qadadii iyo wax walba waan siiyey lacag baaqeena waan ka celiyey xoolaan iibso taasaa iga horraysa aninka dilaalku mar dambaan galay
wakhtigaa kuugu horraysay ee neefka lagu soo dhiibay eed keentay gegadan xoolaha ee magaalada boorama ee siddeedda shilin lagaa siistay habkii dilaalintu ay wax u kala iibinayeen markaa qiimaha may sheegayeen mise sidan iminka gacanta laysku dhiibahay aniga qiima duunbaa la ii sheegay laakiin in gacanta laysku dhiibayey ay dhoonno iyo mataqaanaa in afkun layskaga sheegay laakiin in afkun layskaga sheegay ayaan u malaynaya in afkun layskaga sheegayey ayaan u malaynayaa laakiin ma aan fiirin maalintaa in laygu iibiyey gacanta gacantu ma jirin afkun baa layskaga iibin jiray waa la ii sheegay ridii inay siddeed shilin goys intan adigu aad dilaalka noqotay ma waxaa weeyaan intii ka horraysay een gacanta laysku dhiibi jirin mise intan iminka gacanta laysku dhiibo ee faraha wax lagu kala iibsadaa anigu inta gacanta laysku dhiiyo baan dilaan noqday inta gacanta laysku dhiiyo yaan dilaan noqday anigu eed eerkii baan ka soo qaanay hargeysa qaxii baan galay anigu markaa bacmasuri baan hargeysa ahaa hargeysa bacmasuri baan ku ahaa hargeysana dee waxii lagu kaleyi jiray waad garanaysaayoo suuqa hargeysa adigoo bakhaar haystada haddana dilaan hayadoo wax walba waad soo iibin jirtay lacagaan iminka jirin baa la iibin jirayoo doolarku koontarabaabu ahaa etobiyaankuna koontarabaa ayada hargeysa bakhaarraydoo dhan wada dilaal bahayd alaabtaasaa la kala iibin jiro anagu alaabtaasaanu naqaannay annagoo sidii oo bakhaaran haysta baan soo qaxnay bowra maan imanno dee dad qaxa dad qaxa baan noqonnay qax markaan noqonnay bowra ma waan la qabsan waayo waan garan waayo markaa dadkeedana ma garanayo suuqeedana ma garanayo markaa sayladda xoolahaan imiday nimanan garanayo dilaaliin aanu imid markaa xoolaha markaa waa loogu iibin jiray intan way xooluhu sidan way ka suuq badnaayeen ganacsi baa jiray maanta dhulku ganacsi ma jiro wuu xidhan yahay dhulku laakiin markaa ganacsi baa jiro xooluhu way dhoofi jireen dibida orgida wananka adhigaasa la iibsan jiray taasaan ku soo biiray marka anugu gacantaa lagu iibin jiray ishadii u horraysa markaa nimankan garanayeen martida u haway caymadiyeen waana boose hargeysa ka yimid ma taqaanaa dilaalintaynoo xoolaha inooga eegaa laydhi waa waa tuug hargeysa ka yimid oo inaga hadayaaye tuugadii baan bilaabay nin dal marnuudhin jiro alla u naxariista dhintay iyaan saddex dibi kaga iibiyey gacan dibidu soddon kun bay ahayd dibidu soddon kun bay ahayd afartan kun iyo soddon kun iyo shan iyo labaatan iyo labaatan kun iyo oo lacagta soomaaliya bay ahayd halkaan joogno xeradu ka hodneed xeradu waata dibidoo joogta dayirkaa qabriga in xasan mataan iyaan halkan ugu imid dalmar saddex diblaba dibiyaan halkan kaga iibsi waan tuso labadaa dibina dheenka ah iga iibso baan ku idhi labadii sheedda markuu kaar kuwa halkaan joognaan kaga gooyo halkaan joognaan keenay xeradanaa geliyo gubu madh waryaa dibida wuu gubay alla u naxariistay ninkii dalmar halkanaa laygu qabtay geedka qudhaca hoostiisa labadii nina dibida lahaa iyo dilaaliintiibaa weerar igu qaado dagaal baa laygu qaaday ha laygu qaadee labadii nina dibida lahaa baan la heshiyo dibida waan iibiye iska daaya waxay dhaheen war kunan dee maanta ku qadeeya iska daaya labadan dibiyo inta kale iska iibsada danaartaasaan bilaabay dilaalka anugu
wakhtiga adigu aad dilaalka bilowday iibka xoolaha wakhti may ahayd ma waxaa lagu kala iibsanayay gacmaha oo gacmaha laysku dhiibiyey mise waa laysku sheegayey qiimaha mee gacantunbaa lagu kala iibsan jiray wakhtigahaa gacantunbaa lagu kala iibsan jiray kolkaan uu bilaabay kolkaasaad qofkiina dee u sheegi jirta waxaasaa neefkaagii siyaan odhanayay
marka adiga iyo ninka xoolaha iibsanaya aad gacanta isku dhiibaysaan eed faraha qiimaha iskaga sheegaysaan xubnaha faraha la taabanaya dilaaliintu faraha say wax ugu iibiyaan ay iskugu afkartaan waxay iskugu afkartaan dee si ay isla yaqaanaan si ay isla yaqaanaan oo midiba xumuniba meelba sixir bay leedahay sidaa laysku afgaranaya waa sidaa xumuniba sixirkii ay lahayd baad dee isku afgaranaysiin ood isla garanaysiin dee ninkani kan xoolaha wadaasa dee ma oga kolkaasaad isagana u sheegaysaa ood leedahay waxaasaa neefkaagii siiye aad leedahay dee ama ha yeela ama ha diido waa kaa
ma noo kala tilmaami kartaa xubnaha qiimahoogu waa la kala tilmaami karaa haa xumin waliba saddex jeer bay dee leedahay saddex jeer bay isku soo noqnoqotaa waa la kala tilmaami karaa ninkanna waan isla garanaynaa dee waxaan kala iibsanayno bal muumin oo adigu markaad tilmaamayso xubnaha qiimaha ay kala leeyihiin ee qofku faraha uu garanayo adigoo dilaala iyo ninka kale xoolaha gadanaya siday kala yihiin waxay kale yihiin xubnaheennu gamceennu firaheennu waa shan suulka umaan tirada ku jirin suulka umaan tirada ku jirin afarta kaleba way shaqeeyaan afarta kaleba way shaqeeyaan waxaa laga bilaabaa faryartaa faryartaa baa laga bilaabaa halkaa faryarta ciridkeeda waxaa la qabtaa gunteedaa baa la qabtaa faryartaa kor waa lix lix baa lagu qoyaa waa lix lixdaay waa lix boqol ama waa lix kun ama waa halkaa waa lix kun iyo lix boqol iyo lixdan kun saddexdaaba way leedahay lix boqol lix kun lixdan kun saddexdaaba way leedahay taa ku xigtaa waa toddoba faryartaa markaad halkaa afartaa yaree faryarta ku xigta markaad taabato waa toddoba saddexdaan baa yadna u dhigataa waa toddoba boqol waa toddoba kun waa toddobaatan waa toddobaatan ku wey iyadna taasina waa sidaa taa kale fartaa kale waa siddeed wartaa dhexe sideed kun weeye sideed boqol weeye siddeetan kun weeye saddexdaba yadna u kala baxdaa fartaa kale ee suulka wuxuu taayey sankaa la taabtaa halkaa ciddida murdisada ciddidaa la taabtaa halkaa ciddida waa halkaa yara fooddaa la taabtaa waa sagaaliyaduna ama waa sagaashan ama waa sagaal ama waa sagaal kun ama waa sagaal kun ama waa sagaal boqol ama waa sagaashan kun wey taasina waa sidaa marka intan dhulku reer magaalka noqda xadaarada la gaadhay farahaasaa lagu iibiyaa ninkii neefka watay neefkii buu kugu dhiibayaa ama dibi ama awr ama sax ama adhi buu kuu dhiibayaa ninkii dilaal ninkii neefka doonaya iyo adigaa isgaraya waxaad ku bilaabaysaa neefka lixdan kun ama lix kun neefka adhiga lix kun baad leeda iga siiso lix kun iyaad ka bilaabaysaa siyaad baan ka iibinaya waa orgi amihnoo waa la dhuufinayaa isna wuxuu leeyahy saddex kun iga sii saddex kun kan buu leeyahay wuxuu taabtuun saddexdaa farood saddexdaa farood farahaagii afar taaban buu saddex qabtay saddexdaa iga sii umaro waa- waa saddex kun ama waa soddon kun saddexdaa farooda isla socdahay siin maayaa tiroo iga teg ku kalaa kuu yimiday shan kun iyo shan boqol iga siisaa tidhi shan kun iyo shan boqol waa shanta gafaroodoo duubtay oo laba goor aad sidaa tidhi laba goor baad sidaa tidhi waa shan kun iyo shan kun shan kun iyo shan boqol kolka hore lix kun baad bilowdeen ma garan waa ti- kii ku xigay siyaad baa tidhi shan iyo shan iga siiso saddex iyo badh iga sii bugu diiday baa tidhi uu kaa tegey waxaa ma oga xarbiga aninku kii xoolaha watay ma oga aakhirkii neefka waxaa siin afar kun ama afar kun iyo shan boqol
waxaa jira lacaga lagu kala iibsado gegada xoolaha ee magaalada boorama oo kala duwan lacag waa shilinka somalilan doolarka iyo etoobiyaanka intaba waa lagu kala iibiya intaba faraha waa laga isticmaali karaa miya waa laga isticmaali karaa laakiin halkan aan joogni halkan aan joogni waa bowramoo lacagteedu waa etoobiyaanu soomaalilanna wax laguma cuno doolarna wax laguma iibso birun baa lagu iibsa etoobiyaanu baa lagu iibsa xoolaha xoolaha noocay doonayaba ha ahaadeen waayo boqolkiiba sagaashan xooluhu waxay ka yimaadaan etoobiya aadanoo ugu dambayn haddaan ku weydiiyo lacagii hore wax lagu kala iibsan jiray hubiyadda aad ka soo gaadhay iyagana farahan baa laga isticmaali jiro saama qiimaha loo sheegi jiray sooma may taaf- taafkaa laga sheegi jiray taa hore rubeedda ahayd afkaa laga sheegi jiray faraha laguma isticmaalay faru wakhtiga dambe weeye Aa, xataaradda dambe Een, faraha wax lagu kala iibsanayo wax een, qofka xoolaha leh aanu ogeyn oo dulsaari ma ma dul socdaaba silada may ilama aha ilamaha wixii aad neefka ahaan baad u sheegaysaa muumino haddaan ku weydiiyo adiga een, waxaa faraha iska tidhaahdeen baad qofkii xoolaha een, lahaa iyadana loo sheegayaa sooma wax kale oo dulsaari kuma jiro adigu reer magaalku cayn walba uu leeyahay qaar aan u sheegina waaba jiraa waa laga yaabaa laakiin badi ma jiro laakiin waxaa jira dulsaar wax la yidhaaho siyaad baa yaa iibsanaya xoolo dhoofa amin buu iibsanayaa wuu xoolo la dhoofiyo anugu dilaal baanahay waa soconayaa boqol orgi baan soo iibsanayaa ninkii dilaalka ah ee orgidaa hayey yaan ka soo goosanayaa qaymuu iga soo siinaya qaymadda adhigii siyaad baan u keenayaa laba xaalaba waan leehay inay yeelo inaan qiimaddii qiiman ahayn kaga iibiyo oo kolkii xooluhu ay dhoofayeen qiimad gaara baan kaga iibinayo oo anigu lacag dulsaar umaan saari jir lacagtaasi waa lacag anigu aan ogaho kii unbaa qiimaddii u iga soo siiyey unbaan siyaad saaray intay dooni ba ahaato ma ahee waxaanay dhi- siyaadoo adhiga intaa baan soo siiyey biyahaygiina uu dheeryahay inaan- intaanina biyahaygu qiimaddaasina saas bay ahayd oo labadaa nuuc ayay kala ahayd adhiga intaa baan soo siiyey biyahaygii baa dheer ama siye qaymo kale baan ka siinay oo qaymaddaa kale aana iska qaadanin oo dhexda taalla oona siyaadna ogayn ninkii kalena awna ogayn taasina way jirtaa intaas waxaynu ku soo gunaanadaynaa kuna soo gebagabaynaynaa barnaamijkeennii sooyaalka dhaqanka ee toddobaadkan oo idinkaga imanayay magaalada boorame ee gobolka awdal aanan ku soo qaadanay marxaladihii uu soo maray iibka xoolaha soomaalidu waxaana marti inoogu ahaa aadan cabdilaahi kaahin iyo muumin eleeye oo ka mida dilaaliinta xoolaha ee gobolka awdal oo u soo joogay qiimihii hore ee la kala siisan jiray xoolaha waxaa barnaamijka idinka soo diyaariyey magaalada boorama anigoo ah haashim sheekh cumar good tan iyo kulantideenna dambe waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo
haatanna dhegaystayaal ku soo dhowaada xubintii ciyaaraha oo inoo hayo nuur xasan nuur
ciyaaro ka tirsanaa isreebreebka koobka adduunka ee dalalka laatiin ameerika ayaa xalay dhacay waxaana xulalku ay isu arkeen sidaan baragway laba gool iyo gool ayay kaga badisay venezuela uruguay hal iyo eber ayay dirtay xulka ecuador jili iyo colombiya ciyaarta dhex martay saddex iyo hal waxay guusha ku raacday kooxda qaranka ee colombiya ciyaarihii kale ee dhacay waxaa ka mid ahaa argentiin oo saddex iyo eber ku dardartay xulka bolivia waxaana goolasha argentiin saddexdaba u dhaliyey ciyaaryahan leonel messi xulka brazil ayaa isna laba gool iyo eber uga badiyey xulka peru goolasha neymar ayaa mid dhaliyey midna baasay waxaana uu u baasay goolka kale ciyaaryahan everton ribero kulamadaasi ayaana xalay ugu dambeeyey ciyaarihii isreebreebka ee koobka adduunka kuwaas oo tobankii maalmood ka dhacaya meelo ka mid ah caalamka horyaalada yurub ayaa toddobaadkan dib usoo laaban doona gaar ahaan sabtida birita ah iyo axadda ingiriiska haddii aan fiirino ciyaaraha dhici doona sabtida waxaa ka mid ah tottenham waxay la dheeri doontaa crystal palace arsenaal oo laga badiyey kulamadii ugu horeeyey ee ciyaaraha premier league ingiriiska ayaa la dheeri doontaa sabtida norwich kooxda manchester united oo la ciyaari doonta newcastle waxaa la filayaa in ciyaaryahan christiano ronaldo oo laba iyo toban sano kadib ku laabtay kooxdaasi uu kulankiisii ugu horeeyey u safan doono hadal uu shalay jeediyey ronaldo waxauu ku sheegay in uusan united u tegin fasax balse uu halkaasi ka dhigi doono uu cadro chelsea waxay la dheeli doontaa sabtida kooxda aston villa wolfis waxay la ciyaari doontaa watford halka westhamna ay fooda dari doonto southampton dhinaca talyaaniga saddex ciyaar ayaa dhici doonta sabtida atlanta fiorentina ayay qaabili doontaa yuventusna waxay booqan doontaa napoli halka impoli ay la dheeli doonto venezia tartanka spain ee laliga kooxda kubadda cagta ee atletic bilbow waxay la dheeli doontaa real mayorka sabtida halka leventan ay la ciyaari doonto rayo falcano natiijooyinka ka soo baxa dhegaystayaal ciyaarahaasi dib dambe ayaan idinkala socodsiin doonaa xubinta ciyaarahan intaa haynoo joogto haatanna dhegaystayaal aanu aadno dhinacii heesaha
Thank
guud ahaana idaacaddii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta intaas ayaa kusoo gebagabayn doonaa tan iyo kulanti dambe waxaanu di leenahay sidaa iyo nabadgelyo
قصي وحنون